إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وmaن تبعهم بإحsان إلى yوم الdين وبعd waxaan kusoo jirnay kitaabkii cumdaة الأxكاam waxaan soo gaarnay xadiidka konton iyo lixaad ee jamaacada fadligeeda ka hadlayay ee abu hurayra radia الlahu tacaalى canh xadiiskaas dhexdiisa ayaan ku jirnay nabiga salى الlahu عalيه waslm xadiiskaas wuxuu ku sheegay qofka keligiisa salaada uu tukado midda jamaacada uu ku tukado ayaa waxaa la laalaabin labaatan iyo shan goor sida marka ajarkaasu ku imaanayo meeshuu ka ratimaya ayuu nabigu caddeeyey sala allahu caleyh wasalam wuxuu ka ratimaya ajarkaas wadaalika ajarkaasu xaasilun waa midkii kasoo xasilaya annahu qofka idaa tawada-a markuu weyse qaato fa axsana alwuduu'a weysaqaadka uu hagaajiyo huma kharaja uu u baxo ila lmasjidi masjidka laa yukhriju xaaluusan baxayn ilaa salaatu salaad maahane lam yakhdu ma tallaabsado khudwatan tallaab ilaa rufixad waa loo kor yeela lahu qofkaas bihaa tillaabta sababteed darajatun hal darajo qofka waxa weeyaan markuu weese qaato oo uu gurigiisa kasoo weese qaato ama meel kale oo masaajidka aan ahayn weeseqaadkana uu hagaajiyo sida nabiga sala allahu alay waslm uu u amray u weese qaato markaasna uu masaajidka usoo baxo soo aado masaajidkana uusan dan kale kasoo aadayn ilaa salaadaas inuu kusoo tukado maahane hadduu cibaado kale hada salaadana kusoo tukanayo casharna kasoo dhegaysanay de waa laba ajir laakiin waxaan lahay dan adduun oo kaleeto aysan ku baxayn oo ikhlaas ay tahay iyo alle dartiis uu masaajidka usoo aadayo lam yakhdum ma tallaabsado khudwatan tilaab ilaa hadduu tillaabsado ruficad waa loo kor yeela lahu qofka bihaa tilaabtaas darajatun hal darajo wa xuda waa laga ridaa canhu xaggiisa bihaa tilaabta sababteed khadiyatun hal gaf fa idaa sallaa markuu tukado lam tazal ilmalaa'ikatu malaa'igtu ka suulime tusalli calayhi inay ku sallinaydo ammaanaydo tusalli caleyhi inay ku sallinaydo ammaanayda maahane malaa'igta salligeeda waa u ducayna weeyo allay subxaanahu wa tacaala ay waxa weeyaan u tuugaydaa weeye salliga malaa'igta tusalli caleyhi inay ku sallinaydo ka suuli maydo maadaama intuu daam yahay qofkaasuu fii musallahu meeshuu ku tukaday qofka hadduu inta masaajidka soo galo tukado oo uu meeshuu ku tukaday fadhiisto wuxuu tukaday ama sunnahadeen ama waajib ha ahaadeen meeshiisaas intuu daa'im yaho fadhiyo waxa weeyaan mala'igtu waa u ducoynaya saas darteeda waxaa fiican si aad u hesho fadiiladaas markaad masaajidka meel uga tukato meeshii laftirkeeda inaad iska fadhiisato meeshii laftirkeeda inaad iska fadhiisato odoodan ka tegin malaa'igtu waxay leedahay allaahuma allow salli calayhi ammaan ilaahu qofkan ammaan salawaatullaahi calaa cabdihi hanaahu calayhi fi lmala'i ilaclaa waxa weeyaan qofka ammaanta ilaahay uu ku ammaanayo malaa'igta agtooda waxa weeyaan taas weeyaan nabiga sala allahu alay slam salliga uu ku sallinaa waa macnahaas sida abulcaaliya uu yidhi bukhaariga ku sugan dadka mu'miniintana salliga uu ku sallinaa macnahaas laftirkooda waxa weeyaan mufasiriintu way ku fasireen huwa aladii yusallii calaykum wamalaa'ikatuh markii ninka la yihahdo imaam albaqawi iyo keyrkiisba mufasiriintu saasay usoo naqliyeen in muminiinta laftirkooda salliga ilaahay ku sallinaa lagu fasiro ammaan allaahuma salli calayhi allow qofkan ammaan allahuma kfir lahu allow dembi dhaaf allahuma arxamhu allow naxariiso walaa yazaalu ka suuli maayo qofku fii salaatin salaad inuu ku sugan yahay macnaha fii thawaabi salaatin salaad ajarkeed inuu ku sugan yahay mantadara salaat salaad intuu sugayo qofku markuu masaajidka yimaado oo tukado intuu salaada kale sugayo qof salaad ku suganuu la ajar egya muttafaqun caleyh walafdu lilbukhaariy marka waxaan ogaanay ajarkan jamaacada wuxuu ka soo xasilayaa oo laga ratibay wuxuu yahay qofku inuu weysada wanaajiyo masaajidka uu soo aado ikhlaas uu waxa weyn usoo baxo ilaahay dartiis oo uu soo socdo markuu yimaado markaas waxa weeyaan uu tukado sidaas intaas marka laysku dardaro ayay ka ratibmaysaa shayna haddii dhowr shay laga ratibo dhowrkii shay haddaan la wada helin ma soo xasilayo thawaabkii la sheegay alxadiidu asaabic walkhamsuun xadiiska konton iyo toddobeeya marwiin waxaa laga weriy can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam ahqalu salawaati salaadaha midda ugu culays badan ahqalu salawaati salaadaha kuwa ugu culayska badan cala almunaafiqiina munaafiqiinta korkooda salaatu lcishaai waa salaada cishaha iyo wa salaatu lfajri salaada subax munaafiqiinta salaadaha ugu culus waa salaada cishaha salaada subax halkaas marka afqalu salawaati marka la yidhi waxaa halkaas laga fahmaa waxay tahay munaafiqiinta salaaduhu waa ku wada culus yihin maxaa yeelay afqalku waa ismu tafdiil kulli way ku wada culus yihiin laakiin kuwa ugu sii culayska badan wey marka macnaheeda waxa weyaan munaafaqa salaad u fududu ma jirto kulli waa ku wada culays saasay kutusaydaa waxaa la yidhi waxa ugu sii daran aa layidhi laakiin kulli waa ku wada culus yihin wey macnaha afqalka taasay kutusayda taasna waa sida kitaabka qur-aanka ilaahay ku caddeeyey oo ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila markay salaada u istaagayaan waxay istaagaan oy salaada usoo istaagaan iyagoo culus oon jacayl iyo raqbo salaada aan u haynin wasfigaas wasfi aad u xun weeye qofka salaada waxaa la rabaa markuu tukanayo inuu farxad iyo jacayl uu usoo istaago oo uu arko fursad ilaahay siiyey oo ilaahay weyna subxaana wa tacaala u ogolaaday inuu inta hor istaago ilaahay la koodo subxaana wa tacaala laakiin iga rid un hadday ka tahay waxay tusaydaa wasfi oo awsaaftii munaafiqiinta ka mid a qofkaas inuu leeyahy qofka naftiisa arrintaas waa inuu ka fiiriyo waa arrin aad u khadiir ah waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusala yuraa'una nas walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila sidoo kale towbana ilahay wuxuu yidhi walaa ya'tuuna salaata salaada ma yimaadaan munaafiqiintu ilaa walhal hum kusala ay kuwa wehsanaya yihiin maahan waa arrin aad u khadiira marka taas waa wasfiga munaafiqiinta lagu yaqaan qof walba bal naftiisa arrintaas inuu kala xisaabtamaa la raba iska feeriyo xasbuna allahu nicmal wakiil ilaahana ka kaafiyo walow yaclamuuna hadday ogaa lahaayeenuu ilaahay yidhi subxana wata marka labadaas salaadood sababtay ugu cuslaadeen waa maxay labadan ugu sii darnaadeen waxa weeye labadan salaadood laba sababood darteeday ugu cuslaadeen midda koowaad waqtiga ay ku soo aadayaan salaada cesho waxay ku soo aadaydaa waqti hasaabo iyo sheeko oo dadku sheekaystaan qofkii marka markaas isagoo sheeko ku jira salaada cishaa marka loo adimo iimaan soo riixo soo kaxeeya hadduusan lahayn iyo jacayl alle kama soo tegi karo oo kama dooro karo sheekada iyo danaha uu haysto salaad kama dooro karo qofkii aan iimaan lahayn taas waa mid laakiin qofka iimaan kale iimaankiisa kasoo wadaya salaada subaxna waqtigii hurdada ugu macaneeday kusoo aadaan qofkaan iimaan lahayn hurdadiisa macan kama dooro karo salaad marka munaafiqiintu maadaamaysan iimaan iyo jacayl alle lahayn hurdada iyo sheekada ayaan labadan salaadood uga soo aadeen marka labadaasay ka fadilayaan oo dhib bay ku tahay inay yimaadaan sababta labaad oy labadan salaadood ugu cuslaadeen munaafiqiintu maadaama waxay salaada u imaanayaan ay tahay yuraa-una naas dadka inay istusaan oo aysan ilaahay wax ka rabin labadaas waqti waa laba waqti oo mugdiyahoo maqsadkay lahaayeen meesha kama jiro dadba aynaysan arkina u badan oo dadkuba isma arkayaan waqtigaas oo khaasatan waqtiyaalkii masaajidu aysan lahayn iftiinka iyo faynuusta aysan lahayn marka sidaas ayaa waxyaalaha keenaya ka mid a walow yaclamuuna hadday ogaalahaayeen munaafiqiintu maa fiihimaa waxa ku sugan maa fiihimaa waxa labadaas salaadood ku sugan oo macnaha ajar ah la atowhumaa labadaas salaadood waa imaalahaayeen walow xabwan gurguurashaba allah ka dhigay waxa weeyan way ka jaahil oo waysan garanayn fadiilada weyn oo ilaahay agtiisa looga helaye hadday ogaalahaayeen ayagoo gurguuranaya imaalahaayeen saxaabada iyo nabiga oo dareemay oo sidaas u fahmayeyna qofka asagoo sakaraada a inta laba qof dhinacyada ka soo galaan sida nabiga sala allahu caleyh wasalam oo kale aa inta lasoo garbagalo ayaa safka lasoo jooji jiray saasaa loo keeni jiray ee xataa isagoon soco karinaa la keeni jiray taas marka waxa weeye naga xoogaa madaxu markuuna xanuuno iska fariisiga aan ka fariisanayna waxay tusaydaa jaahilnimo iyo inaanan garayn waxa qiimaha ay ku fadhido salaada jamaacada nabiga wuxuu yidhi sala allahu calay wasalama wallaahi allaan ku dhaartay laamta laamuqasama walaqad hamamtu wallaahi allaan ku dhaartay qad hamamtu waxaan damcay an aamura inaan amro bisalaati salaada oon idha salaada ha laaqimo inaan idhahan damcayo oo fa tuqaama markaa salaada laaqimo uma aamura rajulan nin anaan amroon idhaahdo salli binnaasi tuji dadka oo fa yusalliya uu tujiyo binnaasi dadka uu tujiyo tan la aqimo aan nidha tuji oon wakiil samaysto uma antaliqa aan tago fii rijaalin rag dhexdood xaalan ku suganahay raggaasoo macum la jirkooda xusamun xirmooyin ay yihiin min xadabin xaaba ah markii salaada aan ninkaas wakiil ka dhigto inaan tago oo aan wato rag ka mida muslimiinta oo wata xirmooyin xaabadan la shito qoryaha la shito ah rag wata ilaa qowmin qoomna aan aadno qoomkaasoo laa yashuduuna macnaha rag aan aadno qoomka waa rag raggaasoo laa yashaduuna aan soo xaadirayn asalaata salaadan jamaacada oo fa uxariqa aan ku gubo calayhim korkooda buyuutam guryahooda aan ku gubo binaari dab aan kula gubo sidaasaan damcay uri nabiga sala allahu calay wasalam wuxuu kutusaa marka fiiri imaamka inuu xaq u leeyahay qof naa-iba inuu samaysto markii uu jamaacada ka maqnaanayo waxay kaloo ku tusaydaa salaada jamaacada ragga aan cudurdaarka lahayn waajib inay ku tahay ayay ku tusaydaa waajib inay ku tahay ku tusaydaa waajib inay ku tahay ku tusaydaa salaada jamaacada qofka ninka ragga inuu yimaado ee muslimka ah qaangaarka ah inuu yimaado xukunkeedu muxuu yahay afar madhabaa ku jirta xanafiyada iyo maalikiyada iyo shaaficiyada qayb ka mid ah qayb xanafiyada ka mid ah maalikiyada qaar ka mid a shaaficiyada waxay qabaan waa sunna mu-akada qofkii gurigiisa iyo masaajidkiisa ku tukadana waa ka ansaxaydaa sidaasay qabaan koox ka mid ah waxa weeyaan xanafiyada maalikiyada shaaficiyada oo kalena waxay qabaan ma ahan sunno sunno ma ahan qoladaas hore waxay qabaan waa sunno mu-akada qofkii gurigiisa ku tukada salaadana waa ka ansaxe wax dembiyana male laakiin ajira meeshaas ku seegaya ajar ayaa meeshaas ku seegaya saasay qabaan qolo kaleeto isla shaaficiyada maalikiyada xanafiyada ka mid oo a'imo ka midano waxay qabaan waa fardulkifaa'i haddii magaalada dhan laga oogi diido jamaacada oo masaajidkaba aan jamaaco lagu tukan kulli dadkaas magaalada degan oo ragga ah oo qaangaarka ah waa aafimiin waa dembaabayaan kulligood salaaduna waa ka ansaxay ay tukadeen laakiin waa wada aafimiin waa aafimiin waa dembaabayaan haddii masaajida jamaacadu ooganta oo masaajida la camirona qof qofka ka maqnaaday ajarka unbaa seegaya laakiin asaga waajibkii waa ka dhacaya ajar unbaa seegaya mana dembaabayo waa madhabka labaad madhabka saddexaad waa axmed ibni xambal iyo atbaacdiisa iyo ahluxadiidka in badan oo ka mida qowlkay ku tageen oo ah waa fardul cayn fardul cayn waxa weeye haddii magaalada dhan ragga jooga masaajidda iskugu tagaan hal qof oo rag ah oo qaangaara oon cudurdaar lahayn hadduu ka maqnaado waa aafim waa dembaaba wey qof ilaahay caasiyey oo cisyaan ku dhacay weeye salaadiina way ka ansaxaydaho taariku salaadka ma aha madhabka afraad waa madhabka daahiriyada madhabka oo daahiriyada weeye xanabilada qaar ka mid a abulwafaa ibnu caqiil oo xambaliyana uu ku tegey sheekhulislaamna uu ku tegey oo ah waa shardun lisixati salaad oo ninka qaangaarka ah ee magaalada jooga ee aan imaanin jamaacada isagoon cudurdaar lahayn waa taariku salaad maba ka ansaxaydo salaadoba maba ka ansaxaydaba maba ka ansaxaydo waa qowl khatara marka afartaas qowl weeye qowlka afartaas qowl marka qowlka ugu raajixsan waa qowlka axmed ibni xambal iyo ahlu xadiidka in badan oo kamid a ay ku tageen oo ah waa horta sunno mu-akada maaha oo qofkii dembiba kuma dhicin lama dhihi karo fardul kifaa'ina ma ahan oo haddii qaybu ay oogto qaybta kale ka dhici me laakiin waa fardul cayn qof kastoo rag ah oo qaangaara fardu caynay ku tahan cudurdaar lahayn laakiin shardun lisixati salaad maahan salaada inay ansaxdo shardi uma ahan oo qofkii ka taga salaadii uu tukado guriga ku tukada waa ka ansaxee laakiin aafim weeye adilada loo daliishaday inay fardul cayn tahay waxaa u daliila xadiidkaana ugu weyn xadiidkan abu hurayra ugu weyn sababtoo ah nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu damcay ragga salaada ka haray inuu inta guryahooda ugu tago gubo waa cuquubo adag cuquubada heerkaas la eg ma mudan karo qof sunno ka tegey ilaa sunno laga tegay qofka looma ciqaabo marka waxay tusaydaa inay farad tahay waxay kaloo tusaa xadiisku inuu weliba fardulcayn yahay oysan fardulkifaa'i ahayn sababtoo ah haddii fardulkifaa'i ay ahaa laheed nabiga iyo saxaabada intaan masjidka timid intaasaa faradkii ku qumi lahaa saasay uga dhici lahaa kuwa maqan faradkii oo intaas ayaa ku gudmi lahaa faradkii taasuna waa masalada kaleba tusa in salaadu ansaxaydo oo shardun lisixati salaad aysan jamaacadu ahaynna waxaa tusaya axaadiistii hore oo waxa weeyaan abu hurayra iyo cabdullahi bni cumar oo dhahaya qofka keligiis tukada iyo qofka jamaacada jamaacadaa fadli badan shan iyo labaatan ilaa toddobiyo labaatan sababtoo ah haddii aysanba salaaduba ka ansixin lama dhehen waa laga fadli badan yahy ee waxaa la dhihi lahaa maba tu salaadba male marka madhabka ugu saxiisan waa madhabkaas oo ah inay farducayn tahay axaadiista kaloo tusayda waa badan tahay waxaa ka mid a xadiidkii indhoolki cabdullaahi ibnu umi maktuub ama kayrkiis waxa weeyaan xadiidkaas wuxuu tusayay nabigu u yimid sala allahu caleyh wasalam nabigu u yimid markaasuu yihi rasuulka allow indhool baanahay magaaladana waxa weeyaan waa magaalo oo godad lahoo bahalale qof isoo wadana ma helaayo rasuulka allow cudurdaar ma ii helaysaa inaan gurigayga ku tukado sidaasuu ku yidhi nabiga sala allahu caleyh wasalam markuu sidaas ku yirina markuu sidaas ku yirina nabiga sala allahu calay wasalam wuxuu weydiiyey ma helaydaa waxa weeyaan ma maqlaydaa adinka adinka ma maqlaydaa markaasuu yidhi waa maqlayaa markaasuu nabigu yidhi adinka ajiib adinka waa inaad ajiibtaa waa nin indhala oo qof soo wadaan aan heli karin waajibay ku taha hadday kaas waajib ku toon ruqsan loo helin qof kale inuu ruqso heli karaa wax dhici kara ma ahan wax dhici kara ma ahan daliilka saddexaad oo aad u xooga badan oo tusaya waxa weeye ilaahay qowlkiisa subxaanahu wa tacaala waidaa kunta fiihim faaqamta lahum asalaata faltaqum daa'ifatu minhum macak waliya'khuduu aslixatahum faidaa sajaduu falyakuunuu min waraa'ikum walta'ti daa'ifatu ukhraa lam yusalluu falyusalluu macaka waliya'khuduu xidrahum waaslixatahum aayaddaas oo ilaahay wuxuu ku amraa nabiga sala allahu calayhi wasalam markii nabiga uu saxaabada la joogo oo dagaal lagu jiro jihaad lagu jiro ayadoo dagaalkii socdoo qarxayo in salaadii jamaacada ha la tukado xaaladda marka muslimkii iyo gaalka isdilayaan ee cibaadadaas lagu jiro ee dhiigu daadanayo ee madaxu go-ayo saacaddaas ayaa laga fasixi lahaa haddii jamaaco waqti la ogolaanaya ay jirto in laga dib dhaco ayadoon cudurdaar la haysan marka adilo aada u badan ayaa tusayda saxaabadu waxay leeyihin qof munaafaq ah oo nifaaqiisa weliba bayin yaho cad yahay qofaan ahayn oo jamaacada kama maqnaa jirin waqtiga rasuulka qofka salaada aan kusoo tukayn jamaacada oon cudurdaar kala ahayn waa munaafaq nifaaqiisu bayin yahay saasaa macnahaas laga fahmi karaa afarkaasna marka waa arrin aad u khadiir ah waa in muslimiintu ay aada ugu dadaalaan jamaacada maxaa nabiga u gubi waayey taas nabigaa sheegay sala allahu caleyh wasalam oo wuxuu yidhi walowlaa maa fi lbuyuuti min annisaa'i wasibyaan haddaysan jiri lahayn wlowlaa maa fi lbuyuuti min annisaai waduriya aqamtu salaata alcishaa wa amartu fityaani yuxariquuna maa fi lbuyuuti binnaar marka caruur iyo haween labadaas jamaacadu waajib kuma ahan guryahana kuwaasaa ku jiray xadiidka waxaa kaloo laga fahmaa masale cajiib badan oo dadka xisbada ka shaqaynaya ama booliska muslimiinta laga rabo oo waa maxay qofaa dembi galay qofkii meeluu ku dhuuntay guriguu galay ayadoon laga idman gurigiisa dalaq waa lasoo dhigi kara hadii si kale lagu qaban waayo hadii si kale lagu qaban waayo dalaq waa loosoo dhigi karaa laakiin shuruuday leedaha waxaa shardi ah inaan hadda wixii kaloo xadgudubana guriga iyo inaan la jijabin oo dhibaato kale loo geysan haddii haweenna ku jiraanna waa inaan la soo gelin oo haween ajnabi ka ah haddaan si kale lagu qaban weyn ee haweenkaas waa inay waxa weyn xijaabtaan loo ogolaado loo ogolaado wey laakiin maadaama uu dambiila yahay qofka guriga waa loo soo geli karaa nabiga sala allah alay slam inanta soo damcaan kuba gubaan damcayu gurigaba marka waa loo soo gela si kale lagu qaban waayo baabu xuduuri nisaai lmasjid haweenku inay masaajid ka yimaadaan baabkeeda hada maxalo baabkan wuxuu ka hadlaya haweenku inay masaajid ka yimaadaan jamaacada soo xaadiraan shaarixa iskale baabkaas ee matniguma lahayn alxadiiu thaamin walhamsuun xadiiska konton iyo sideedey marwiin waxaa laga wariy can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma can inabiy nabigu ka wariyey sala allahu alay wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi ida ista'danad axadakum qof inin ka mida markay ka idan dalbato imra'atu islaamtiisa ilalmasjidi masjidkana ay u idan dalabto tira masaajidkaan rabaa falaa yamnachaa yuu u diidin yuu u diidin xadiiskaas marka waxaa noogu cadaaday gabadha muslimadda ah markay gurigeeda ka baxaydo waa inay ninkeeda idan weydiisataa xukunkaas waa noo cadi hadday masjidka xataa aadaydo waa inay idan weydiisataa sababtoo ah masjidka haddii la yidhi ha u idan weydiisato meel kale waa kasii baabul owla meel kale inay iska aado marka gabadha xalaal uma ahan inay gurigeeda ka baxdo ayadoo ninkeeda idan weydiisan laba shay waa inay mid samaydo mar kastay baxayda inay idan weydiisato iyo marka hore idan caan inay ka qaadato oy tidhaahdo waxaan rabnaa inaad ii idanto inaan meelahaas aadi karo masaajida duruusta salaadaha meelaha adugu de meeshii aan sharcigu ogolayn asna uma banaano inuu u idmo iyadan uma banaan in idan qadato marka waa inay idan weydiisato masalada labaad oo xadiiska ku cad markay gabadhu masaajidka u idan weydiisato uma banaana ninka inuu u diido oo ka manciyo haddii shuruuddii sharciga ahayd ay ku baxaydo shuruudda sharciga waa maxe gabadhu waa inay xijaaban tahay ayadoon xijaabnayn ma banaana asna inuu fasaxo ayadoona inay baxda ma banaana waxaa shardiya inaysan iscatarin ayadoo catar leh ayadana uma banaana inay baxdo asagana uma banaana inuu u ogolaado marka waxaa la rabaa ayadoon catar lahayn oo xijaaban inay baxdo asna uma banaana inuu u diido masaajidka hadday salaada u aadaydo iyo duruus aysan guriga ka helin hadday aadaydo duruus laakiin hadday gurigeeda ka helaydo masaladii ay gurigeeda ka helaydo inay meel kale u baxdaa waxa weeyaan haddaan ninka waajibkuma ahan inuu ufasaxo duu rabana ufasixi karaba duu rabana u diidi kara haddayba gurigeeda ka helaydo laakiin darsigii iyo masaa'ilka cilmiga aysan guriga ka helayn inuu u diida ma loo ogola iyadana waa inay dalbatoy weydiisato qaala abd qaala wuxuu yihi saalim ibni cabdillaahi qaalada waxaa le saalim ibni cabdillahi ibni cumar ibn lkhadaab wiilka cabdullahi ibni cumar uu dhalay oo saalim haayaaleh qaala saalima wuxuu yidhi faqaala wuxuu yihi bilaal ibni cabdillahi cabdullahi ibni cumara wuxuu dhalay saalim ibni cabdillaahi iyo wuxuu dhalay bilaal ibni cabdillaahi iyo waaqid ibni cabdillaahi waaqid qaala saalima wuxuu yidhi faqaala bilaal ibnu cabdillaahi yaa wuxuu yidhi wallaahi allan ku dhaarane lanamnacuhunna waa u diidaynaa wallaahi annaga waa u diidaynaa nabigaa yidhi yaan loo diiday soomaan annaga waa u diidaynaa marka hadalkan kama ahan bilaal inuu mucaaradayo sunnada nabiga laakiin waxa weeyaan wuxuu arkay gabdhihii oo isbedelay oo waxa weeyaan fitno looga cabsanayo marka qiiro uu qiiroonayo eheladiisa iyo gabdhihiisa iyo islaamihiisa oo uu is yidhi waxa weya waa kaa fasahaadayaan qiiradaas ayaa hadalka ka keentay ee sunnada nabiga inuu mucaarado ma ahayn laakiin si kastoy tahay marnaba qiyaaska iyo sida adiga kula toosan waxaa mar walba laga hormariyaa sunnada nabiga cabdullaahi bni cumar muxuu sameeyey wiilkiisu markuu saas yidhi qaala qaaladayaa leh saalimaa leh qaala saalim wuxuu yidhi fa aqbala waa qaabilay calayhi bilaal cabdullaahi aabbahay cabdullaahi yaa saas ugu soo jeestay wiilkiisii bilaal ahaa fa aqbala waa qaabilay calayhi bilaal waxaa soo qaabilay cabdullaahi ibni cumar oo aabbihiis ah fa saba waa caayay cabdullaahi hu wiilkiisii bilaal ahaa sabban caay sayi-an xun si xun oo adag oo shadiid u caay taas waxay ku tusaydaa marka la sheego sunnada nabiga sala allahu caleyh wasalama qofka waxa weeyaan ra'yiga ka hor keena oo ra'yiga ku mucaarada inay xaq tahay oo qofka markaas joogo ama waalidkiisa amase mucallimkiisa ama shiiqiisa ah inuu inkiro oo si shadiida weliba u inkiro si shadiid ah inuu u inkiro weliba musnadka imaam axmed waxaa ku sugan cabdullaahi bni cumar wiilkiisii waa ka hijrooday mana la hadlin ilaa uu dhintay wiilku suu maalinkaas uga hijrooday ilaa uu wiilku dhintay lama uusan hadlin marka waa in taasuna waxay tusaydaa laga hijroodo dadka waxa weeyaan khada'a ku dhaca khada'a ku dhaca oo macnaha dembiga ku dhaca macsi ku dhaca ama bidca ku dhaca ilaa ay ka soo laabtaan haddii laakiin bishardi hijradaasu ay faa'iide keenaydo oo ay dhici karto inay uga soo laabtaan marka waa wiilkiisii waxa weeyaan marka aaday ugu badan tahay cadaadiska u saaro inuu wiilku kusoo laabto marka haddii laakiin aysan cadaadisku markaas defisaadku iska badan yahay oo uusan waxa weeyaan ka aamusida aad ka aamusta aysan waxba ku hagaagayn waxuu yidhahdaa shekh islam ibnu taymiya oo kaleeto markaasoo kaleeto haddee cuquubadu ujeedadeedu waxay ahayd tacsiir tacsiirtii marka haddaysan faa'iide keenayn waxa weeyaan la tacsiir maayo laga aamusi maa waa la iskala hadlaa lagana hijrooma taasaan taalkaasna ka fahmay qaala saalim wuxuu yidhi faaqbala waa soo qaabilay calayhi wiilkii bilaal ahaa cabdullaahi ayaa soo qaabilay fa saba waa cay cabdullahi hu wiilkiisii saban sayaan cay adag caydaasoo maa samictu aanan maqal sabahu isagoo cabdullaahi caayay milahu mid lamida qadu weligay xadiidkan riwaayadaha gobol waxaa ku sugnaaday oo cadaynayda riwaayadda saxiixmuslimka ninka hadalkan yidhi bilaal uu ahaa sida haddeer lafdiga noogu sugan laakiin bukhaariga kuma taaluli ibnulxajar riwaayad kalena waxay cadaynaydaa inuu ahaa waaqid bilaal walaalkiis waaqid riwaayad kalena waa ibhaamidayoo ibnun licabdillahi wiil in cabdullaahiyuu ahaa saasay leedahay xaafid ibnu xajar marka wuxuu yidhahdaa sida raajixa ninka qisadan iskale waa bilaal laba shay ayaana tusayduu yidhi riwaayadda isagu uu weriyey waa tuse oo bilaal laftirkiisaa weriyey inay sidan isaga ku dhacday midda labaad riwaayadan walaalkii saalim uu weriyena sidoo kale tuse labadoodu waa iswaafaqeen taasaa raajix ka dhigayda riwaayadda kaleeto camar ibnu dinaar ayaa ka wariyey mujaahid marka inay sheedataa dhici karta hadday marka maxfuudo toy jirto waxay tusaydaa riwaayadda waaqid sheegayda laba dhacda inay dhacday oo labada wiilba midma meel mar uu sidaas yidhi laakiin sida oo daahirka soo degdegaya waa qisadu inay mid tahay midaasna wiilka ay ku dhacday bilaal uu ahaa wa qaala wuxuu yidhi qaalad an yaale cabdullahi bni cumar ale bilaal aabihiis wa qaala cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi ukhbiruka waxaan kaaga warrama can rasuulillahi rasuulka ilahi sala allahu alay slm rasuulka allaan kaaga warrama rasuulkaa yidhi aan ku leeyahy wa taquulu adna waxaad leedaha wallaahi allan ku dhaarayna lanamnacuhuna waa u diidaynaa see u dhihi kartaa anoo rasuulka kaa sheega taas waxay kutusaysa saxaabadu siday u jeclaayeen rasuulka sunnadiisa siday u ilaali jireen siday u difaaci jireen siday ugu ad adkaayeen wa fii lafdin limuslim waxaa ku sugnaa falaa tamnacu ha u diidinina imaa allaahi addoommada alle waa gabdhaha waa addooma ilahay iska leeyahy masaajid allaahi ilaahay masaajidiisa ha u diidinin marka addoonta alle guriga alle ha u diidi guriga alle ha u diidi baabu sunani raatiba sunnooyinka raatibka baabkoodii iyo wa ta'kiidi ragcatay sunnati alfajri fajarka sunnadiisa labada ragcoo ah oo ka horeyda adkaynta la adkeeyey iyo fadliga ay iska leedahay tarjamadaasna shaarixa iskale matnigu ma laha salaadaha sunnada ah ee shanta ah waxa salaadaha waxaan dhihi tagay waajibka ah ee maktuubada shanta ah ee duurka iyo casirka iyo maqribka ceshaha iyo salaada subax sunnooyinay leeyihiin sunnooyinkaas marka qaarkoodna waa mu-akad oo aada loo adkeeyey qaarkoodna waa mukhafafa oo sunnooyin fudud weeye sunnooyin fudud weeye marka sunnooyinka aad u ad adag waxaa iskale jumcada duhurka maqribka ceshaha iyo subxiga iskale casirka isagu wuxuu leeyahay sunnooyin fudud oo aan mu-akad ahayn ayuu leeyahay sunnooyinkaas fawaa'id badan ay leeyihiin waxaana ka mid a fawaa'idda ay leeyihiin oo nabi maxamed uu sheegay sala allahu calay wasalam maalinta qiyaamaha addoonka waxa ugu horeeya oo laga xisaabiyo waxay tahay salaada haddii salaadiisa marka ay dhammaystiranto haddee wax dhama u dhammaystirin maa laakiin haddii salaadiisu naaqis noqoto ilaahay malaa'igta wuxuu leeyahay fiiriya addoonkayga wax sunnaa maleeyaho fariidka fariidada loogu dhammaystiro xadiiska asxaabu sunan ayaa wariyey xadiiska tamiimu daari marka waxa weeyaan hadduu marka salaadii waajibka ahayd ka dhamaystiran ay ka naaqis noqoto sunno maleeyahay fiiriya ah ilaahay leeyahay hadduu marka sunno leeyahy waa loogu dhamaystiraa hadduusan sunno lahayn marka waa qastar waa qatar wey kulli cibaadaadkana saasaa loo xisaabina markaa sekada la xisaabiyo hadday wax ka dhimanaadaan sadaqa sunaa maleeyaha laleeyahy markii soonka la xisaabiyo hadday wax ka dhimaadaan soon sunaa maleeyahy hadday marka la xisaabiyo xajka xajka hadday wax ka dhimanaadaan waajibka xaj sunaa maleeyahy marka qofka qof kastaana aaminkama ahan in waajibaadkiisa wax ka dhimanaadaan berri ilaahay hortiisa hadduusan sunno lahayn marka qataruu gelaya qofkaas marka sunnooyinku fawaa'id badanay leeyihiin laakiin waxaa ka mid ah ugu weyn in berri qiyaame waajibkaaga wixii ka dhimanaada lagugu dhammaystirayo haddii ay san sunno lahaynna waxaad ku dhamaystirato aad weynaydo waa arrin aad u khatiir ah fawaaidda kale leeyihin culamada waxaa ka mid a waxay yidhahdeen waxay xijaam ama waardiyo u yihiin salaadaha waajibka oo qofka sunnooyinka hadduu ilaaliyo ku dadaalo waxa weeyan waajibka inuu dayaca ma badna shaydaanku kuma kama dhaadhici karo waajibka dayac laakiin qofka markuu sunnooyinka ka tago shaydaanku wuxuu kula dagaalama waajibkii inuu haddana jamacada ka reebo marka dambana ayaga dhan uu ka tago marka fawaaid badan ay leeyihiin الxadيiث التاaسع والخمسون xadيiثka konton iyo sagaaلay marwin waxaa laga wariya can cabdاللahi بن cمر رadي الlه canهuma qال cبداللahi بن cمر wuxuu yihi صalaytu waan tukaday mca rasuuل الlahi rasuulka ilah la jirkiisa slى الlه عليه وsلم ragcatayni laba ragco qabla ظhri ظhurka ka hor aan nabiga laba ragco la tukaday oo macnaha laba ragcuu tukadoon joogay wey oo ana tukaday marka duhurka ka hor laba ragcoo sunaa in la tukado waa halkaas wa ragcatayni laba ragcaan la tukaday bacdaha duhurka ka gadaal waa afar wa ragcatayni laba ragcan la tukaday bacda aljumcati jumcada ka gadaal waa lix wa ragcatayni laba ragcan la tukaday bacda almaqribi maqribka ka gadaal waa sideed wa ragcatayni laba ragcan la tukaday bacda cishaa cishaa ka gadaal waa toban fii lafdin waxaa ku sugnaa fa ama almaqribu maqribka iyo walcishaau cishaha iyo walfajru salaada subax iyo waljumcatu jumcada fa fii beyti gurigiisa nabigu ku tukan jiray sala allahu alay wasalam gurigiisuu ku tukan jiray wa fii lafdin lilbukhari waxaa ku sugnaa ana bna cumar cabdullahi bn cumar qaala wuxuu yihi xadaatnii waxay ii sheegtay xafsatu xafsa binti cumar ibn alkhadaab weeye um lmu'miniin zawjati nabiyi sala allahu alay wasalam ana nabiya nabiga sala allahu alay wasalam kaana wuxuu ahaa yusallii mid tukada sajdatayni laba ragco sajdatayni hadda sajdada waxaa loo jeeda laba ragco laba ragco khafiifatayni oo fudfudud bacda maa yadlucu lfajru fajrku markuu dhasho ka gadaal laba ragcoo fudfudud ayuu nabigu tukan jiray wa kaanat saacadaasuna waxay ahayd saacatan saacad saacadaasoo laa adkhulu aanan u gelin cala nabiyi nabiga sala allahu alay slm fiiha saacadda dhexdeed laba saacad waxayna ahayd saacadaasu aanan nabiga anigu u gelin sala allahu calayhi wasalam ayay ahayd xadiidkan marka wuxuu noo cadaynayaa sunnooyinkii nabiga sala allahu calayhi wasalam sunnooyinka nabiga waxay ahaayeen qaar uusan nabigu ka tegin hadduu musaafir yahay iyo hadduu muqiim yahay midnaba waa salaatuleylka iyo labada ragcood salaad subax ka horeyda iyo qaar uusan marnaba ka tegin markuu muqiim yaho safarka ka tegi jiray waa sunnooyinkan lagu sheegay xadiiskan inta kale waxa weya labada ragcood duurka ka horeyda labada ka dambayda duurka labada maqribka ka dambayda labada cishaha ka dambayda labada jumcada ka dambayda kama tegi jirin asagoo muqiim ah laakiin safarka ma tukan jirin labada ragcood salaada subax ka horeyda iyo salaatuleylka kuwaasuu tukan jiray iyo salaatuduxada iyo qaarna markuu muqiimka yahay marna waa tukan jira marna waa ka tegi jiray waxaa ka mid ah laba ragco oo kaleo duurka ka horeyda oo duurka afara ka horeyda waxaa ka mid a afar casirka ka horeyda laba maqribka ka horeyda kuwaas mar marna isagoo muqiima tukan jira mar marna waa iska day jiray qaar uu booriyeyaa jiray marka toban iyo laba ragco way kuwaan nabigana waxaa ka sugan xadiis saxiixa nabigu yidhi sala allahu calay wasalam qofka maalintii laba iyo toban ragca tukada oo aan waajib ahayn jannada guri looga dhisaa kulla yowmin oo aad tukato laba ragco oo waxa weeyaan laba iyo toban ragcoo sunnaa kulla yowmin maalin kastoo tukato waxa weeyaan guriga ayaa jannada guri lagaaga dhisaya hadii jannada guri lagaa dhisay guryahaaga jannada iska aaday naar aadi maydi marka waa arrin aad u muhim qofka muuminka inuu ku dadaala la rabo xadiidkan marka waxaan ka faa-idnay rawaatibtan labiiyo tobanka xadiiskan lagu sheegay sunnanimadooda iyo inay aad u adag yihiin iyo in la daa'imo waxaan ka faa-idaynay casirku sunnooyinka ad adag ma laha laakiin afar ragcoo sunna waa leeyahay oo ka horeyda oo marna marna la tukado marna aad ka tegi karto waxaan kaloo ka faa'iidnay sunnooyinka maqribka iyo ceshaha iyo subxiga iyo jumcada guriga nabigu inuu u badi jiray oo guriga ku tuka jiray waana xadiis saxiixa nabiga ka sugan sala allahu alay wasalam nabigu yidhi qof waxa weeyaan afdalu salaatin salaada ugu fadliga badan salaat lmari fii beyti waa salaada qofku gurigiisa ku tukado ila almaktubati waajib maahan xadiiskii zayd ibnu thaabit bukhariiyo muslim aa caddaynayay salaad qof tukada waxaa ugu fadli badan midda uu gurigiisa ku tukado ninku oo waxa weeyaan ilaa waajibka salaada oo waajibka maahan salaada waajibka iyadoo guri laguma tukado guri laguma tukado guriga laguma tukado laakiin sunnooyinka kulli guriga u fadli badan waxaa kaleeto xadiidkan waxaan kaloo xadiidka ka faaidnay salaadaha sunnada marmar in nabigu masaajidka ku tukan jiray oo duurka labadiisa oo kaleeto ka horeyda iyo labada ka dambayda oo kale nabiga sala la ala sl masaajidka inuu marmar ku tukan jiray waxaan kaloo ka faaidnay xadiidka sida uu nabigu ugu dadaa siday saxaabada ugu dadaali jireen nabiga afcaashiisa daahirkaa iyo midaysa waxa weeyaan oo guryaha wuxuu ku sameeyo wuxuu masaajidka ku sameeyo kulli inay soo naqliyaan ay ku dadaalaan labadii ragc xataa guriga ku tukan jiray wuu soo naqliyay cabdullahi bn cumar isagoo waasida uga dhigtay walaashiis xafsa radia allahu canhumaa oo waxaan kaloo xadiiska ku sugan inay saxaabada gabolkood gabalka kale xadiiska ka wari jireen xadiiskan cabdullahi bn cumar haddeen labada ragco oo salaaddas wax ka horeyda wuxuu ka warinaa xafsu saxaabadu way kala wari jireen xadiista waxaa kaleeto xadiiska ku sugan in la fududeeyo labada ragco oo ka horeyda salaada subax labadaas sunno in la fududeeyo aada loo fududeeyo nabiga sala allahu alay slam ragcada hore faatixadu ku akri jiray wuxuu ku dari jiray qul huwa allahu axad ragcada dambena faatixadu akri jiray cafwan ragcada hore faatixadu akri jiray qul yaa ayuha alkaafiruun ku dari jiray ragcada labaadna faatixadu akri jiray qul huwa allahu axad saasaa sunnaa marmarna nabiga sala allahu caleyh wasalam ragcada hore faatixada markuu akriyo wuxuu ka dabamari jiray aayadda suurat lbaqara ku jirta quuluu aamanaa billahi wamaa unzila ilayna wamaa unzila ilaa ibraahim ragcada labaadna wuxuu ku akri jiray falamaa axasa ciisa minhum alkufra oo suuratu alcimraan ku jirta labadaas aayadood uu labada ragca ku kala akri jiray waa markaa fudayd waayo in la fududeeyo taas ayaa aan macnaha ka faa'iidayna iyo axkaam aad u badan oo kaleeta alxadiidu situun xadiiska lixdan iyo marwiin waxaa la weri can caaishata radia allahu canhaa waxaan wax yar xadiiskaas hore uga laabanaynaa wuxuu yidhi nabiga uma aanan geli jirin waktigaas oo labada ragcoo salaada subax ka horeynayo saddexdii waqti oo waxa weeyaan sida gooniya la yidhi yaan ragga guryahooda ku jira loo gelin ayay ka mid tahay oo xataa ilaahay yidhi ninka iyo islaantiisa guriga ay ku jiraan carruurtay dhaleen oo saqiiradahu yay usoo gelin iskadaa kuwa qaangaarka kuwa ay dhaleen oo saqiirada yaysan soo gelin iyo addoommada oo ilahay uu ku yidhi subxana watacala ya ayuha aladiina aamanuu liyasta'dinkum aladiina malakat aymaanukum waladiina lam yabluqu lxuluma ragga mu'miniinta iyo gabdhaha mu'minaadka ahow haynan ka idan weydiisan oo ayagoon idan weydiisan yaysan soo gelin addoommadiina iyo carruurta aan qaan gaarin ood idinku dhasheen halaaa maraatin saddex mar min qabli salaati alfajr salaada subax ka hor waxiina tadacuuna hiyaabakum min aldahiira iyo duurkii marka lasoo rawaxo aabbuhu labiska iska bedela ama hooyada oo guriga galo wa min qabli salaati alcishaa iyo salaada cishaha waxa weeyaan halaau maraati min qabli salaati alfajri waxiina tadacuuna hiyaabakum min adahirati wa min bacdi salaati alcishaa iyo salaada cishaha ka gadaan saddexdaas waqti waa saddex waqti oo cawra ah marka waqtigaas uma geli jirin saas uu yihi alxadiidu situun xadiiska lixdanay marwiin waxaa la weri can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tihi lam yakuni nebiyu nabigu ma ahayn sala allahu calayhi wasalam calaa shayin shay korkiisa shaygaasoo mina nawaafili sunnooyinka ka mida ashadda mid uga adayg badan tacaahudda ka warqabidda minhu nabiga xaggiisa calaa ragcatay alfajri labada ragco salaada subax ka horeeya wa fii lafdin muslim waxaa ku sugnaa ragcata alfajri labadaas ragco oo salaada subax ka horeeya khayrun ayagaa ka khayr badan min addunya adduunyada iyo wamaa fiiha addunya waxa ku dhex sugan adduun iyo waxa ku sugan labadaas ragca ka khayr badan allahu akbar ilaahu noo fudude oo na fahamsiye xadiidkan laba shayba wuu caddaynayaa labada ragco oo salaada subax ka horeyda nabiga sala allahu alay wasalam inuu ugu dadaali jiray oo uga warqabi jiray si uusan sunnooyinka kaleto ugu dadaalin saas darteeda xadiis saxiixa ku sugan tahay kama tegi jirin laa xadaran walaa safaran waxaa kaloo xadiiska caddaynaya fadiilada ay leeyihiin labadaas ragco qof marka ayaan daran maahan qof kale kama tago labadaas ragco can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tidhi lam yakun nebiyu nabigu ma ahayn sala allahu alay wasalam calaa shayin shay korkiis shaygoo mina nawaafila ka mida ashadda mid uga adayg badan tacaahudanka warqabidda minhu nabiga xaggiisa calaa ragcati alfajri labada ragcoo salaada subax ka horeeya wa fii lafdin muslim waxaa ku sugnaa ragcat alfajri labada ragco subxiga ka horeeya salaada subax ka horeeya oo fajrigu markuu dhasho la tukado khayrun ayagaa ka khayr badan min addunya addunya wamaa fiiha wax ku sugan adduunyada dhexdeeda waxa ku sugan baab ladaani adaankii u baab yahay iyo waliqaamati adaan a la yidhahdaa aadaan lama yidhaahdo waa inaad ogaataa adaan a la yidhahdaa wa adaanun min allahi wa rasuulihi adaan waa iclaam ogeysiin weeye waxaa dadka lagu ogeysiiyaa waqtiga adaankana waxaa lagu ogeysiiyaa qofka waqtigu inuu galaa lagu ogeysiinaa iqaamadana waxaa lagu ogeysiinaa in loo istaagayo salaadii marka adaanka iyo aqimki aan halkaan ka hadlaynaa adaanka iyo aqimku waxa weeyaan waa shacaa'irta muslimiintu ay iska leeyihin calaamadaha ugu waaweyn ee dadka muslimiinta ay leeyihiin ayay ka mid tahay calaamadaha ugu waaweyn saas darteeda nabigeena suuban sala allahu alay wasalam markuu rabo qoom oo inuu ku duulo oo uu kusan qoomkaas garanayn inay muslimiin yihiin iyo in kale markuu soo duulo magaalada agteeduu degi jiray hadduu adin ka maqlo nabigu waa ka laaban jiray sala allahu alay slam hadduusan adin ka maqlinna waa weerari jiray taasu marka waxay kutusaydaa inay tahay calaamad weyn oo muslimiinta iyo gaalada lagu kala yaqaan fadiiladeedana aaday u weyntaa nabigu wuxuu gaarsiiyey sala allahu alay wasalam adinka inuu yidhaahdo low yaclamu nnaasu dadku hadday ogaalahayeen maa fi nidaai waxa adinka ku sugan iyo wasafi alawali safka hore uma lam yajiduu aysan helayn ilaa an yastahimuu inay u qori tuurtaan mahan caleyh korkiisa lastahamo way u qori tuura lahaayeen marka aad fadiiladaas weyn ayaa ku sugan waxa weeyaan waa calaamad weyn waana shay waajib ah sidaas darteeda fadiilada ku sugan daraaddeeda mu-adinka iyo imaamka ayaa fadli badan culammada isweydiiyaan waxaana fadli badan mu-adinka oo adinka ilaaliya macno weyn weynuuna ku fadhiyaa marka fadiilooyinka axaadiista kusoo aroortay mu-adinka fadiiladiisana imaamka kuma soo aroorin imaamka fadiilo waa leeyahay laakiin tanaa kasii weyn tanaa kasii weyn alxadiiث اxaadi وsitun xadiiska lixdan iyo koobeeye marwin waxaa laga wariya an anas bni malikin radي allahu canhu qaala anas wuxuu yihi umira bilaalu bilaal waxaa la amray an yashfaca inuu wid tira isla eg ka dhigo aladaana adaanka wayutira uu tira isdheer ka dhigo aliqaamata aqimka shafciga oo cadadka isla eg witrigana waa tirada isdheer marka bilaal waa la amray umira marka saasoo kale soo arooro umira umirna nuhina culimada muxaqiqiinta ee muxadisiinta iyo usuuliyiintu waxay yidhaahdaan lafdigaas wuxuu tusayaa rafci macnaha xadiidka noocaas waa marfuuc weeye waa marfuuc xadiiska noocaasoo nabiga amray iyadoo yili uu ku xugun yahay maxaa yeelay amarka axadka iskalo waa nabiga xagga sharciga marka laga hadlayo marka nabigaa amray weeye umira bilaalun bilaal waxaa la amray an yashfaca inuu tira isla eg ka dhigo aladaan adaanka marka adaanka waa shafci shafciga waxa weeyaan waa marka laga reebo kelimada tawxiidka ugu dambayda kelimada ugu dambayda waa witri laa ilaha illa allah kelimadaas hal maraa laleeyahy laakiin inta kale waa shafci shafcigaas marka takbiirta ugu horeyda waa afar goor allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar waa afar inta kalena waa laba labo inta kale waa laba labo kelimada ugu dambayda shafci maha waa witri marka adinkana waa in la ogaado waa in la ogaado adinka waa waajib ee sunno ma aha witirkana waa wit waxa weya waa mid mida laga dhigin ilaa marka laga reebo takbiirta takbiirta ugu horeyda allahu akbar allahu akbar laba goora lagu celin takbiirta dhexena laba goora lagu celin iqaamada lafdu iqaama qad qaamati salaad qad qaam salaadna laba goora lagu celin intaas marka laga reebo inta kale waa mid mid sidaas darteeda adinka oo nabi maxamed sala allahu alay wasalam uu baray saxaabada adinkii bilaal uu ku adimi jiray adinkii nabigu baray abi maxduura waxa weeyaan wuxuu ahaa shan iyo toban jumlo shan iyo toban jumlo aqinkuna koob iyo toban jumlu ahaa adinka shan iyo tobanka jumlu ahaa waxa weeyaan takbiirtu waa afar ugu horeyda allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar waa afar shahaadataynkuna waa afar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu ana muxamada rasuulullah ashhadu ana muxamada rasuulullah lix weeye xaya cala asalaa xaya cala asalaa waa toban ka dhig marka afar takbiira iyo afar shahaadateynka waa sideed sideed weeye xaya cala sala xaya cala salaa toban uga dhig xaya cala alfalaax xaya cala alfalaax laba-iyo toban allahu akbar allahu akbar afar iyo toban laa ilaaha illa allah shan iyo toban shan iyo toban kaasa ahaa waxaa marmar la gaarsiin karaa sagaal iyo toban halkay afartu ka imaan tarjiica sunnaha sida abi maxduure xadiiskiisa ku sugan sunnooyinka adinka waxaa ka mid ah tarjiic wax la yidhahdo tarjiica macnihiisu waa maxee waa shahaadateynka afar goor in hoos loo yidhahdo markuu qof muadinku afar goor kor u yidhaahdo allahu akbar allahu akbarna kor u yidhahdo allahu akbartana sida loo leeya ugu fiican waxa weeye allahu akbar allahu akbar wey allahu akbar laf jumlada hore ra-da ugu dambayda waa la godin oo waa ilaa wasli weeye takbiirta labaadna jumlada dambeena takbiirteeda ra'deedana waa la waa la waqfin waa lagu joogsan marka allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar sidaas ayaa loogu dhawaaqi sidaasaa loogu dhawaaqi waxaana la rabaa saas inuu u gogooyo oo jumlooyinka saas uu u gogooyo muadinku allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar sidaas ayaa la rabaa markuu afartaas takbiirood dhameeyo afar gooru hoos wax uu leeyahay ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna maxamedan rasuulu llah ashhadu anna maxamedan rasuulullah afartaas markuu hoos u yidhaha uu haddana afartii kor u leeyay ashhadu an la ilaha illa allah day kor u leeyay afar goor ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa ashhadu anna maxamedan rasuulullah ashhadu anna maxamedan rasuulullah kor u leeyay afar sideed markaa shaateenkii aa noqona sagaal iyo toban jumle saasay ku noqonayaan taasna waa sharci waxaa dhacda mararka gobol in laga dhigo toddobiyo toban see toddobiyo toban looga dhigin tarjiican waa la waa la soo gelin oo afartan shaateenka hoos loo leeyahy afarta kor loo leeyahay laakiin takbiirta ugu horeydaa laba laga dhigan allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha halkaas waa toddobiyo toban intaas sunno weeye midkii lagu adimaana waa sunno waxaana ugu fadliga badan oo ugu kaamilsan waa in laga dhigo sagaal iyo tobanka jumlo ama laga dhigo shan iyo tobanka jumlo toddobiyo tobanka midda ah way banaantay culamo badan u yidhaahdaan laakiin waa laga fadli badan adinka intaas lagama badi karo ma banaana in jumlo kale lagu soo daro maxaa yeelay waxaan waa waxyi ilaahay uu rasuulkiisa u waxyooday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo waa maxay jumlo kale in lagu daraa ma banaana meesha rabtaa ka timaado aayad qur-aan in lagu daraa ma banaana salinabi in lagu halkaas lagu daro oo lagu rakibo adinka laga mid dhigaa ma banaana sida oo waxa weeyaan dadka ahlulbidca ay sameeyaan oo adinka laa ilaha illaa markay yidhaahdaan ay waxa weeyaan aayado qur-aan ay gadaal uga daraan ama horay ay adkaar kale uga daraan maxaa yeeley waxaan waa waxyi qofku banu aadanka wax kuma dari karo waxna kama jari karo intii oo ilaahay rasuulkiisa laga soo gaaray waa inuu ku ekaystaa waa inuu intaas ku ekaystaa sidaasoo kale sidaasoo kale axaadiista wada saxiixana kulligood waxay tusayaan adinka waxaa u dambeeya laa ilaaha illa allah adinka waxaa u dambeeya laa ilaaha illa allah waa inuusan qofku waxba ku darin masaladaas waa masale muhiim ah qofka wax ku dara oo waxa weeyaan adinka wax ku dara ilaahay diinkiisi ayuu siyaadiyey waxa weeyaan waana bidca munkara ayuu la yimi axaadiista waxa weeyaan bilaal waxaa ka sugnaaday inuu yidhi aakhiru ladaani allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah waxaa ka sugnaaday ninka la ihahda bimaxduura ana aakhira aladaani laa ilaha illa allah kelimadaas in wax looga daro oo marka adinka la dhameeyo ina allaha wamalaa'ikata yusaluuna cala annabi yaa ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima wax kale lagu daro culummadu inay bidca tahay oo diintii nabiga ka dambayda way cadday jireen xataa shaaficiyada mutaakhiriinta way caddeeyaan waxaa ka mid ah culamada caddayda ibnulxajar alhaytami kitaabkiisa alfataawa alkubraa juska koobaad waxa weeyan waa afar mujalee waana yaallaahe waa la helaahe mujalladka koobaad safxada boqol soddon iyo kow wuxuu leeyahay qad axdatha almu'adinuun mu'adiniintu waxay gadaal uga soo dareen diintii asalaata wasalaamu calaa rasuuli llahi sala allahu alay slm caqiba aladaan in salli iyo salaam in nabiga lagu salliyo la salaamo aadaanka gadaalkiisa waqad istuftiya mashaayikhunaa wa kayruhum fi salaati wasalaami calayhi sala allahu alay slm bacda aladaan waxa weeyaan fad waa laga weydiiyey culummadeenna waa shafciyadii waxa weeyaan salligaas iyo salaamtaas aadaanka ka dambeeya cala alkayfiyati alatii yafcaluha almu'adinuuna waxa weeye qaabkan ay hadda mu'adiniintu samaynayaan fa aftow waxay jawaabeen biana alasla sunnatun salliga asalkiisu sunno ahaa walkayfiyatu bidcatun laakiin qaabkan adinka loogu dara waa bidco marka qofka muslimka waa inuu ogaadaa salliga nabiga wax la diidanya maha salliga nabigu waa sunno mararka gobolna waaba rugni oo salaada markii lagu dhex jiro ataxiyaadka oo kale waaba rugniba laakiin adinkan alfaad kooban oo nabiga laga soo gaaray weeye in gadaal looga daro waa bidco munkara maa anzala allah biha min suldaani waana diinta alloo la siyaadinaya waana khabtiir ilaahay qofku inuuga boqo oo arrintaas laga toobad keeno dadkii samayn jiray sidaas ayaa la rabaa sidaas ayaa la rabaa alxadiiu thani wa situun xadiiska lixdan iyo labeeyo marwin waxaa laga weriy can abi juxayfa abi juxayfa saxaabiga la yihahdo kunyadiisa kunyadiisa abi juxayfa ah magaciisana waxaa la wahab ibnu cabdillaahi assuwaa'i wahab ibnu cabdillaahi assuwaa'i ayaa la yidhaahdaa wahab ibnu cabdillaahi assuwaa'i radia allahu tacaala canhu wahab ibnu cabdillaahi ibnu muslim ibnu junaada abu xudayb abu juxayfa assuwaa'i waa nisba ilaa sawaa ibnu caamir ibnu sacsaca rasuulka sala allahu alay slam aakhiri cumri ayuu u yimid nabigu la saaxiibay kadib caliyu la saaxiibay cali wuxuu madax uga dhigay booliska oo magaalada kuufa ayuu madax uga dhigay wuxuu dhintay toddobaatan iyo afar markay ahayd hijiriyadu imaaradii ninka leera bishir ibnu marwaan kuufuna ku dhintay lixdan iyo afarna waa la sheegaa inuu dhintay can abi juxayfata wahb bni cabdilaahi aswaa-i qaala wuxuu ihi ataytu nabiya nabigaan u imid sala allahu alay wasalam walxaal huwa nabigu fii qubatin teendha uu ku jira teendhadaasoo lahum nabigu sugnaatay teendhadaasoo xamraa gaduud ah teendhadaasoo min adamin maqaar ka samaysan nabiga oo ku jira teendho gaduudan oo maqaar ka samaysan ayaa nabiga u imid sala allahu caleyhi wasalam xajatulwadaac ayay aheyd shuraxda gabolkood sidaas ayay caddeeyeen ardax meesha la yidhaahayna aheyd marka teendho gaduudan in layska harsan karo ayay kutusaa taasuna qaala wuxuu yidhi waxaa dhahaya wahb bn cabdilaah fakharaja bilaalun ayaa soo baxay biwaduu'in weese biyo lagu weese qaato ayuu la soo baxo nabiga u keenay sala alla alay slm taasuna khidmada ahlucilmiga iyo ahlufadliga loo khidmeeyo ayay tusaydaa fa min naadixin fa min annaasi fa minhum dadkiiyuu ka mid ahaaday naadixun mid rushaynaya weesadii nabiga ka soo hartay ayaa la barakaysan marka naadixa waxa weeyaan yandaxu maa calaa hayrihi dadkii kaleu biyihii ku rushayna xoogaa fiican unta helay uu dadka kale ku rushaynaa fa min naadixin fa minhum dadkiiu ka mid ahaaday naadixun mid rushayna calaa kayri dadka kale ku rushayna iyo wa naa-ilun mid uu soo gaaray maa lam yafdul waxaan asaga ka soo haray mid yaroo wax yaroon asaga ka badnayn soo gaaray wa naa-ilun iyo mid qaatay waxaan asaga ka badnayn oo asaga kaliya ku filan oo wax yar isagu taabtay marka biyihii nabiga in la barakaysan jiray iyo tusaydaa laakiin arintaas dadka ahlucilmiga ahlulfadliga oo ka dambeeyey kala mid maahan loogama qiyaasan karo inaan looga qiyaasayna waxaa kutusaya waxaa ahlulfadliga ugu fadli badnaa bacda nabiyi sala allahu alay wasalam waa abubakr cumar cuhmaan iyo cali iyo casharatu mubashiriina biljanna intii kaleeto kulligood hal mid oo ka mida oo la barakaysannaga ka gadaal ma jiro taas waxay tustay oo ficilkaas saxaabada uu tusay oo ah tarkiga ay ka tageen inay barakaystaan ahlulfadligii kale inay arintu nabiga ku khaasiheed taas ayay tustay fakharaja nebiyu nabigaa soo baxay sala allahu alay wasalam walxaal caleyhi korkiisa xullatun isku joog ay tahay xamraa u gaduudan xullada waxaa la yidhaha labada maro oo isku nuuc ah oo maro hoose iyo maro kore ah maradu markay laba maro oo isku nuuc ato kor iyo hoos laga qaata la dhaha xulla in la qaadan karo ayay tusayda isku joog wa caleyhi nabiga walxaal caleyhi nabiga korkiisa xullatun isku joog ay haatay xamraa u gaduudan gaduudkaasaa la ysku qabsadaa oo waxa weeyaan isku joog gaduudan maro gaduudan sideed ma la xiro kara oo raggu ma xiro karaan dumarku waa xiro karaane xadiiska bukhaari wuxuu leeyay ana nabiya sala la alay slm naha cani lmayaahiri lxumri bari dhowryaalka gaduudan nabigu waa diiday sala allahu caleyh wasalam mayharada waa waxa weeyaan barkimo oo fardaha iyo layska xiji jiray oo maryo gaduudan ay ku jireen nabigu waa diiday marka maryaha gaduudan nahyiyaa kusoo arooray see loo leeya nabiga isku jood gaduudan u sitay alimaam ibnu lqayim raximahu llahu tacaala zaadulmicaadka wuxuu yidhaahdaa zaadulmicaadka wuxuu yidhaahdaa isku joogan gaduudan waa go-yaal la yaqaanoo yaman lagu samay jiray midabkoodu gaduudu u badnaa laakiin madow baa ku dhex jiray maradaana waad aragtaan marka midabyo kale ku dhex jiraan lakiin gaduudka u badan yahy mara gaduudan la iska yidhaha hadda cimaamadahan gaduudan oo dadku sitaan marada cimaamadaas waxadan ku qofku wuxuu sitaa hadii la yihahdo cimaamad gaduudan aa laleeyahy wa maca dalika midabyo kalena waa ku dhex yaalan hadaad fiirido midabyo cadcado tira badana ku dhex yaalla marka maradan midabyo kaleeto oo madow aha ku dhex jiray yuu leey go-yaal la yaqaano yaman lagu samay jiray ahaayeen maradana haddii midab kale ku dhex jiro gaduudba ha u badnaatee waa la qaadan karaa ee gaduudka khaaliska ah ayaa la diiday saasuu yidhaahdaa wuxuu yidhi wahb ibnu cabdilaahi kaanii waxaad i moodaa anduru inaan fiirinayo ilaa bayaadi saaqayhi nabiga labadiisa shansho cadaankooda taas waxay ku tusaydaa nabiga sala allahu alay slam maradiisu meeshay ku joogi jirtay nabiga maradiisa wuxuu ku joogji jiray meeshuu yidhi ku joojiya oo ahayd izaaru lmu'min nisfu saaqi qofka muuminka maradiisa hoose waxay ku joogtaa ninka muuminka laga gabadha laga hadli maa waxay ku joogtaa shanshada dhex bartankeeda nin muumina halkaasa maradiisu ku joogtaa saasuu nabigu yidhi sala allahu alay wasalam saddex ugun ay kala leedaha maradaasu shanshada dhex bartankeeda waa sunna dhex bartanka ilaa aanqowga inta udhexaydana waa mubaax aanqawga wixii ka horseeyana waa xaaraanoo naarta lagu gala oo nabiga sala allahu alay wasalam isbaalkaas uu ka hadla wuxuu yidhi maa asfala min alkacbayni fahuwa fi naar labada aanqaw wixii ka horeeya ka hooseeya qofka maradaas wataan naartu saaxiib u yahay oo naaru ku galaa weeye waana ragga ee gabdhaha markii laga hadlay oo uu yidhi shanshada dhex bartankeeda lagu geysanaa oo waxa weeyaan ay umusalama weydiiday maa yasnacu nnisaau biduyuurihina gabdhuhu maxay ku samaynayaan faraqooda maradooda hoose nabiga sala allahu alay slam wuxuu yidhi yurkhiina shibran hal taakay raarcinayaan shanshada dhex bartankeeda taaka ka bilow markaasay tiri idan tankashifu aqdaamuhuna bis wey markaas gabdhaha cagtooda muuqayda haddii shishada dhexartankeeda hal taako hoos looga rido maradaasu cagta cirirtay ku tege cagti caddeed iyo waa muuqana markay gabadhaa socoto markaasuu nabigu yidhi sala allahu alay slam yurkhiina diraacan walaa yazidna hal dhudhunay hoos u ridayaan oo shanshada dhexbartankeeda hal dhudhun laga bilaaba kamana dheeray karaan hal dhudhun marka laga bilaabo shanshada dhexbartankeeda hal taakoo wax yar dhimanaa dhulka soo jiitamayda taakada waxbaa ka dhimanana taaka wax yar dhiman oo dhmara aan taaka dhammayn ayaa dhulka kusoo jiitamayda maradaas inay sidaas gabadhu yeeshaana waa maro waajib ku ah wax sunnaa ma aha marka gabadha waa saas raggana waa inay shanshada dhexbartankeeda ku geeyaan nabiguna inuu sidaas yeeli jiray axaadiisku cadaynaya nabiga sala llahu alay shashooyinkiisu cadan ujeeday wuxuu tusaa ninka shanshadiisa waa la fiiri karaa oo cawra ma ahan waa la fiiri karaa saas hadda inaan ujeedaad moodaa uley qaala wuxuu yidhi waxaa dhahaa wahb ibn cabdillaahi aswai fatawada'a nabigu waa weyse qaatay wa aadana bilaalun bilaala aadaanay qaala wuxuu yidhi wahb ibn cabdillaahi fajacaltu waxaan gudagalay atatabacu inaan raacraaco faahu bilaal afkiisa haahuna xaggaas iyo wahaahuna xagga haahuna xagga oo midig ah wahaahuna xagga oo bidix ah isagaa fasira wuxuu yidhi yaquulu wuxuu dhahayey ninka laydhaha bilaal yaquulu bilaal wuxuu dhahayay yamiinan midig iyo washimaalan bidix xaya cala salaa war salaada u kaalaya xaya cala alfalaax walliibaanta u kaalaya marka see u dhahaya laba kayfiyaa dhici kartuu yidhi ibnu ibnu daqiiq ulciid midigta inuu marka koobaad u yidhahdo xaya cala salaa bidixkana uu marka labaad u yidhahdo xaya cala alfalax xaya cala salaa inuu midigta u yidhahdo marka hore bidixdana uu yidhahdo xaya cala salaa haddana mar labaad hadhow haddana midigta uu yidhahdo xaya cala alfalaax bidixdana uu mar kale u yidhahdo xaya cala alfalax oo labada jumlaba uu qaybiyo waxaa kaloo dhici karta inuu midigta u yidhahdo xaya cala salaa xaya cala salaa oo labadadaas uu siiyo jumladaas labadaas jumlo uu siiyo midigta bidixdana xaya cala alfalaax xaya cala alfalaax uu siiyo sidaasaana sawaabka ila dhowey marka sida sawaabka u dhow waa taas sida markaa sunnadaa waxa weeyaan mu-adinka inuu midig iyo bidix ula kala jeesto labadan jumlo taasuna dadka gaarsiintiisa codka fogeynta oo midigtana codka u fogaado bidixdana codka u fogaado xikmadda ku jirta taasaa ka mid a isagoo qiblada kusii jeeda oo xabadkiisa kusii jeeda oo lugihiisa kusii jeedaanoo qoorta kaliya ayuu kala wareegaya uma rukisad waxaa loo muday lahu nabiga canasatun ultaki ul oo fooda kuleh waran yar oo canase la yihahda taasaa loo muday fataqadama waa hormaray wasallaa nabigu waa tukaday adduhra duhurkii ragcatayna laba ragco taasuna waxay kutusaydaa in sutro la samaysto qofkii tukanaya xataa qofka hadduu safrayo inuu qaato xataa wax uu sutro ka dhigto oo sutrada nabigu safar iyo xadarba waxa weeyaan inuu sutro samaysan jiray sutraduna aysan wax yaroo dhulka yaalla ahayn sida ushaasoo kale ay noqoto ugu yaraan wax uun dhudhun saddex loo qaybiye laba meelood shay dhan inay tahay dhudhunka marka saddex loo qaybiyo laba meelood inuu dhan yahay waxay kaloo kutusaydaa musaafirka inuu laba ragca tukado duhurka iyo casirka iyo ceshaha uma lam yazal nabigu kama sulin yusallii inuu tukanayo ragcatayna laba ragco xataa rajaca ilaa uu ku laabto ila almadiinati markaas makuu joogay waa nagii niri oo waxa weeye abdax ayuu deganaa marka laba laba ragcuu tukanaya ilaa uu laabto marka qofka musaafirka duhur iyo casir iyo ceshe waa inuu laba laba ragca ka tukado inuu dhammaystirana nabiga lagama hayo oo intaas ka badan aad tukato marka salaadaada salaad aan la oqoon ha ka dhigin tii nabiga ka dhig sala allahu aley wasalam alxadiiu thaali wasituun xadiiska lixdan iyo saddexa marwiyin waxaa laga weri can cabdillahi bni cumar can rasuulilahi ka wariye sala allahu alay wasalam annahu rasuulku qaala wuxuu yidhi ina bilaalan bilaal yu-adinu wuxuu aadaana bileylin habeen fakuluu iska cunow xataa yu-adina ilaa uu ka aadaano ibnu ummi maktuum cabdullahi ibnu maktuum ilaa uu ka aadaano waxa weeyaan bilaal wuxuu aadaanaa waxa weeyaan hey wuxuu aadaanaa habeen fakuluu cuna washrabuu caba lafdigaasaan ka tegay washrabuu caba washrabu caba fakuluu cuna washrab caba xataa tasmacu ilaa aad maqashaan xataa tasmacu ilaa aad maqashaan aadaana ibnu um maktuum aadaanka ibnu maktuum xataa yu-adinana waa jirtaa ilaa uu ka aadaano ibnu um maktuum xadiiskan wuxuu cadaynaa nabiga sala allahu alay sl laba mu-adin ayuu lahaa mu-adin bilaal ayaa la dhihi jiray mu-adin cbdullahi ibnu maktuum hal masjid ay ka wada adimi jireen labadaas marka labadoodu hal mar adinka intay isla qabtaan ma dhawaaqi jirin taasu sunno maahan waa bidac waa dambe gadaal ka timid oo meelaha shaam iyo ay ka dhacdaa in dhowr mu-adin hal mar isla dhawaaqdo sida sunnada waxay ahayd in midba mar aadaamo salaadii marka laba aadaan leh laba adaan salaadii leh sida salaada subax oo kale laba waqtiga kale adaanaya adinka hore bilaal ayaa lahaa adinka dambena cabdullahi ibnu maktuum ayaa lahaa marka xadiiskan wuxuu noo faa'iideeyey hal masjid laba mu-adin in loo samay karo waa kow xadiidkan wuxuu kaloo noo faa'iideeyey salaadii laba adin leh in waxa weeyaan labada mu-adin midba mid uu adimo oo waxa weeyaan midba adin adimo weliba waxaa feecan midba inuu laasimo adinkaas oo salaada subax oo kaleeto adinka horena mid la yaqaan uu adimo mid adinka dambena mid la yaqaan uu adimo sababta faa'iidada ay leedahayna waxay tahay dadka adinkan muslimiintoo dhan ayaa la rabaa in loogu faa'iideeyo waqtigii inuu dhow yahay adinka hore oo ay u diyaargaroobaan oo qofkii salaatuleyl waday soo gaabsado in salaaddii dhowdahay u ogado witirkiisa tukado oo kii hurdaya kaco witirkii tukado oo kii kale salaadda u diyaargaroobo oo kii soomi lahaa uu waxa weeyaan suxuurto marka haddii midba mar uu iska adimo oo midka adinka hore leh iyo midka adinka dambe leh aan la kala oqoon dadkii si u kala fahmaana dhibaysa oy uga faa'iidaan laakiin haddii midba adin la yaqaan leeyahay waxa weeyaan way ka faa'iidayaan mid walba adinkaasa lagu ogaana adinka dambe iyo adinka horena iskaga darmi maayaan taas waa mid waxaa kaleeto oon ogaanay adinka salaada subax adinkeeda waqtiga ka horaa la adima iyadoon salaadu dhalana la adima waa halka salaad ah oo iyadoon waqtigu gelin la adimi karo duurka lama ma banaana iyadoon waqtigu gelin in la adimo casirka ma banaana waqtigoon gelin in la adimo maqribka ma banaana in waqtigoon gelin la adimo cishaha ma banaana waqtigoon gelin in la adimo salaada subax adinkeeda hore isagoon waqtigu gelina la adima kan dambena waqtigoon gelin lama adimi karo markuu galaa la adima wuxuu kaloo xadiiskaanu caddaynaa cabdul in la ictimaado qofka qofka hiqada mu'adinka ah ee diintiisa lagu kalsoon yahay iyo aqoonta uu wakhtiyaalka u leeyahay waa la ictimaada qowlkiisa kii soomana waa ku afura kii suxuuro rabay adinka hore markuu maqlaana suxuurtiisa u iska wadana kan dambe markuu maqlaana waa joojina qofkii salaada ku tukan rabay waa lagu tukana qowlkiisaasaa la ictimaada hadduu qof lagu kalsoon yahay oo aqoon iyo alla kacabsi lagu malaynayo uu yahay taas adugu axkaamtaas ayuu xadiisku tusaa iyo kuwo kaloo ka sii badan wuxuu kaloo tusaya qofka suxuuranaya suxuurta inuu waxa weeyaan cuni karo adinka hore markuu dhaco ilaa adinka dambena qofkii soomi lahaa inaan cuntadu xaaraam ka ahayn wuxuu tusaa adinka dambe markuu dhaco inay cuntadu xaaraam ka tahay oo uusan markaas kadib wax cuni karin na wuu tusaa waa tusayaa labada adinna wax badan uma dhexan jirin adugu axaadiista qaarkood ilaa adugu waxa weeyaan muddo yar oo konton aayadood oo qur-aana intii la akriyo labaatan daqiiqa culamada gobolkood ku qiyaasaan iyo wax lamid ah konton aayadood intii la akriyo udhexay jirta labada adin marka adinka hore goormuu bilaaban wuxuu bilaabanayaa waktiga oo waxa weeyaan salaada ay ka dhiman tahay nus saac ilaa wax lamid ah nus saac shan labaatan daqiiqo waxa weeyaan labaatan daqiiqo wakhtiyaalkaasaa la adima adinka hore bacdu fuqaha sheegaa jira lix sac habeen hadii la gaaro adinka hore waa la iskaga dhifan karaa laakiin lix sac yaa loo dhawaaqa lix saac cidda loo kicinaayo yay tahay bal lix saac inta qofka inta fadhiisa hadda muxuu samayn ilaa lixdaa saac inuu soo jeeda dadka uma wada fududa marka sidaas sawaabka waxay tahay adinka hore oo salaada subax waa in la adimo iyadoo salaadii subax ay ka dhimantahay waqti uun hal sac ama wax ka yar ah weliba hal sac ma laga hayo sunnada ee waxa weya labaatan daqiiqa wax lamid a ayaa u dhexay jirta labada adin alxadiiu raabic wasitun xadiiska lixdan iyo afreeya marwiyun waxaa laga wariyey can abi saciid alkhudri radia allahu canhu qala wuxu yhi qala rasul rasuulka alle wuxu yhi sala allahu alay wasalam idaa samictum markaad maqashaan almu'adina mu'adinka faquluu dhaha mila maa yaquulu lmu'adin mu'adinku wuxuu leeyahoo kale dhaha markaad maqashaan mu'adinka inta uu leeyaho ka daba dhaha xadiiskan wuxuu ka hadlayaa sunno weyn oo ah adinka in la ajiibo qofka muslimka markuu adinka maqlo waa inuu ajiibaa suu ajiibaa jumlada muadinku u yihahdu ka dabaleeyay jumla jumlana loo rabaa markuu jumlada dhammeeyo kadibaad soo bilaabay allahu akbar allahu akbar markuu yihahdo allahu akbar allahu akbar ad leeda jumle markuu dhammeeyo jumladaasaad ka dabaleeda xadiisku wuxuu tusaa marka wax alle wuxu yidhaha in laga dabaleeyay laakiin waxaa caddaynaya xadiiska saxiixa ee muslim ku sugan cumar ibnu khadaab inta kale waa laga dabaleeyay laakiin xaya cala asalaa markuu yidhahdo laa xawla walaa quwata illa bilah laleeyay xaya cala alfalax markuu yidhahdana laa xawla walaa quwata illa bilah laleeyay inta kale siduu u yidhaha alooga dabaleeyay aqinkana sidoo kale laleeyay oo sidoo kale in loo ajiibaa sunna intaas marka aad dhammaydo mu'adinka isaga waa u dhamaatay markuu adinka dhameeyo laakiin dadkii kaleo maqlaayey waxaa sunnaa inay nabiga ku salliyaan sala allahu caleyh wasalam markay nabiga ku salliyaanna ay ku ducaystaan ducadan oo uu nabigu yidhi sala allahu alay wasalam qofka adinka maqla ee markuu maqlo ajiibo kadib yidhahda allahuma raba hadihi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati muxameda alwasiilata walfadiila wabcadhu maqaama maxmuudan aladii wacadta xallat lahu shafaacati yowma alqiyaama inaan berri qiyaama u shafeeca u waajibay duu yidhi nabiga sala allahu alay wasalam marka adinka maqasho marka ajiib waxa weeyaan markaad ajiibidda dhamayda nabiga ku salli kadib ducadan ku ducayso wax alla waxaad rabto markaas alla weydiiso waa waqti mustajaaba ah oo ducada qofku markaas alla weydiisto aan la soo celin ka faa'iidayso hadhowna shafaacada nabigaad yeelanaysaa waa arrin aad u qaadiya marka in laga faa'iidaysto wallahu subxaana wa tacala aclam w sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina muxamed